waa ku mahadsan tahay maanta waxaa wada imaaday booliiska st paul booliiska minneapolis f b ada ninka xukuma iyo u s atoniga kulligood iyo communitigeena kulligood waxaa laga wada hadlaya waxay ahayd dhibaatada oo soomaalida iyo muslimiinta lagu hayo oo waxaa loo yaqaan hate crime ama islaam naceybka laga wada hadlayay iyo dhibaatada ka imaan doonto iyo dhibaatooyinka dhacay iyo waxa ay haddii dhibaato ay dhacdo oo kale waxay communitiga iyo dadka la xiriiri lahaayeen
dabcan waxaa jirtay in sidaan warku hayo ee lasoo hadal qaaday niman doonayay in ay gobolka kansas weeraraan masaajid iyo dhul muslimiintu ay leeyihiin oo soomaalida weliba deetana nimankaasi la xiray arinta noocaasi ah maxay ka yidhahdeen ha arrintaasato waxay ka sheegeen in baaritaan ilaa sideed bilood ay ku jirteen ee kamid ah mid ayay ka mid ah inuu f b ada u tagay uu dhahay dadkaanita raggaanita la shaqeynayo waxay rabaan inay qarxiyaan xaafado soomaaliya iyo masaajid kabacdi f b ada ku dhaheen ninkii kaal nala shaqeeya uula shaqeeyey waxaa lasoo ogaaday doorashada markay dhacdo doorashada mareykanka november eightka markay dhacday kabacdi inay xaafadaha soomaaliya iyo masaajidka inay qarxiyaan ay dhibaato u geeyaan marka sida lagu ogaaday sheekadoodu xafiiska xeelalaahya iyo madaxa f b i-du waxay communitiga u sheegeen in qof ayaga ka mida uu nimankaa la shaqeynaya sidaana lagu ogaaday marka wax maxay ahayd marka waxaa la rabay in dadka soomaaliyeed ee halkan jooga ee fariinta la gaarsiiyo hadday noqon lahayd in ama foojignaadaan iyo waxaa la rabay markaa dadka in loo sheego maxay ahayd waxay ahayd dhibaatada ka dhacday kansas inay ka dhici karto gobolka minnesora magaalooyinka soomaalida ay degan yihiin iyo xaafadahooda iyo muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan inay ku dhici karto so waxaa la rabaa in la taxadaro oo laga warqabo laakiin la ogaado haddii dhibaato muslimiinta lagu hayo inay sheegaan haddii qof rabo inuu ayaga dhib geysto ama gacan rabo inuu qaado inay la soo xiriiri karaan askarta f b i-da iyo booliiska kabacdina hadhow haddii la ogaado in dhibaato weyn lagu hayo muslimiinta iyo satoniga xoogaa maxkamad la aadi doono
dadka soomaaliyeed ee kulanka joogay marka waxyaaba ay ka cawdeen ama dhibaatooyin ala hadda la soo gudboonaad ee la xiriira ama nacayb ama weeraro ayaga laga damacsan lagu soo qaado oo ay la wadaageen xafiiskiina amaba hay-adihii amniga meesha joogay su-aalo badanaa la weydiiyey cawada laakiin midda muhiimka waxay ahayd haddii uu jiro qof uu aado magaalooyinka hadduu galo ama jaamacadaha aado uu dhaho uu ka hadlo muslim nacayb maxaa keenay qofkaasato loo qaban waaye waxaa loogu jawaabay dastuurka wadankaanito qofka hadduu rabo inuu afka wax ka sheego waa loo ogolyahay dastuurka u ogol laakiin hadduu qofkaas isku dayo inuu gacan qaado ama qof gacan u qaado ama dhibaato gaarsi shacabka in askarta wax ka qaban doonto
marka waxaa laleeyahay xorriyatalqowlka qofku wuxuu raba u dhihi karaa dabcan toddobaadkan weliba shalay iyo maanta jornaal gobolkooyina ka soo baxa waxaa ku qornaa nin f b i hore u ahaan jiray oo hadalla islaam nacayba iyo kulamo islaamka lagaga soo horjeedo khaasatan soomaalida iyo dadka gobolkan degan inuu magaalooyin baadiyaha ku yaalla gobolkan uu kulamo noocaasi ku qabanayay arrintaas iyada ah dad fara badan walaac ayay ka qabaan oo ay leeyihiin waxaa suuragala in dadka noocaasa weeraro loo geysto soomaalida dhibaatada noocaasa ma lasoo hadal qaaday xafiiskiisu nuse muxuu ka yidhi ha waa lasoo qaaday waxaa sharciga wadankaanito dastuurka u yaal ka hadlayso waxaa waaye qofka inuu waxa niyadiisa ku jiro uu dhihi karo laakiin qofka inuun gacan qaadi karin maanta waxaa dhihi karta hebel waa necbahay diintan waa necbahay kabahan waa necbahay ama waxaa dhihi kartaa qof caadi oo meesha maraya waa necbahay laakiin qab shacabkaasito gacan uma qaadi kartid xabad ma ku toogan kartid ama ma isku dayi kartid inaa masaajid ama dad muslimiin meela degeen inaad isku dayid inaad qarxisid dhibaatada kansas oo ka imaata waxa waaye way isku dayeen inay gacan u qaadaan dadkaasitana waxaa loo yaqaanaa araggaso loogu wacay waxay laga yaabaa inta noolihii dan inay jaal ku jiri doonaan taasna waxaa waaye qofkaasita inuu isku dayno gacan shacabka inuu qaado muslimiinah